raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabo guula ay tahay in doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inay ka qabsoonto guud ahaan gobihii loogu talagalay ee gobollada dalka magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo ayaa maalinkii saddexaad waxaa ka socda doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe cali cabdulaahi cosoble ayaa tallaabo guulah waxa uu ku tilmaamay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee u matalay gobollada hirshabelle in haweenku ay ka helaan qoondadooda ciidamada ammaanka ee qaranka ayaa magaalada beledweyne iyo deegaano hoostaga waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga laguna soo qabtay ku dhowaad labaatan qof oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin falalkii amni darre ee ugu dambeeyey ka dhacay magaalada beledweyne iyo deegaano hoostaga magaalada dhuusamareebna caruur uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaaladaasi iyadoo lagu jiro wakhtiyada kuleylaha dab khasaare hantiyadeed geysta ayaa waxa uu ka kacay suuq ay soomaalidu ku ganacsadaan oo ku yaala magaalada leelaada nampula oo ah caasimadda saddexaad ee waddanka mosambiq warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa waxa ay muujinaysaa in inkastoo hoos ay u dhaceen weeraradii kooxaha burcadbadeedu ay la beegsan jireen maraakiibta ganacsiga ay haddana burcadbadeedu bilaabeen beegsiga doomaha ganacsi ee soomaaliya keena waxyaabaha ganacsiga ganacsiga yaryar wararka dibadda ee warkayaga aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dalka maraykanka wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in dibadbaxyaal caraysan oo kasoo horjeeda doorashada madaxweynaha maraykanka donald trump ay isugu soo baxeen waddooyinka qaar ee gobollada dalkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa tobanka bisha kow iyo tobnaad ee novembar sanada laba kun iyo lix iyo toban warkii ofidsan waxaana idiin soo jeedinaya anigoo cabdishakuur alexmede dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay guul taariikhi ah ku tilmaamtay in doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya inay ka qabsoontay guud ahaan goobihii loogu talagalay ee gobollada dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo booqasho ku tegay shalay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland halkaas oo ay ka socoto maalinkii saddexaad doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in guul taariikhi ay tahay in soomaaliya guud ahaan gaar ahaan goobihii loogu talagalay in laga soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya inay ka qabsoonto doorashadii welibana ay u dhacdo sidii loogu talagalay isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashada soomaaliya
waxaan ku imid wax yaroo adigu u kuurgelida xagga xaaladaha iyo say u socdaan waa runtii guul in wadanka daafihiisa kala duwan ay doorashooyinka si uga socdaan yani isdaba jooga xildhibaano dhowr inay soo baxeen inta harteen aan sugayno maalmaha soo socda hadii la yidhahdo inay ku guulaystaan inay soo baxaan soomaaliya mar haddii ay doorasho noocaana gashay waxaan rajeynayna hadii la yidhahdo tan xigta hal qof hal cod in doorasho ah loo dhawaaqo afarta sanadood kadib dalku meel fiican ay soo gaaray waxaa muuqatay soomaaliya inay diyaar u tahay inay runtii dhib kastoo jiraa ay ka tashta ayahda
maalinkii saddexaad ayaa magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo waxaa ka soconaya doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa kaloo la filayaa in maanta magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya iyana ay ka dhacdo markii ugu horreysay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa shalay la dhammaystiray xubnaha aqalka sare ee deegaanada hirshabeelle matalaya iyadoo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeellena ay doorteen sidood sideedda xubnood ee gobolada hirshabeelle u matali doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya taasi oo ka dhigan in dowlad goboleedyada soomaaliya intooda badan ay soo gudbiyeen xubnaha aq- aqalka sare marka laga reebo xubnaha matalaya gobolada waqooyiga soomaaliya ee loo yaqaano somalilan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa uu guul taariikhi ah ku tilmaamay in baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ay doorteen sideedda xubnood ee goboladaasi u matalaya baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya waxaa kale uu sheegay in sideedda xubnood ay ka mid yihiin laba xubnood oo ah kuwii loo qoondeeyey in ay kasoo galaan haweenka gobolada hirshabeelle waxa uu sheegay intaasi ay muujinayso sida dowlad goboleedka ay u doonayaan in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda waxa uu sheegay in aanay aqbali doonin in haweenka loo arko kuwa aan ka qayb gelin siyaasadda waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle uu sheegay in dhiirigelin doonaan sidii haweenku ay qoondadooda ugu heli lahaayeen xubnaha baarlamaanka gaar ahaan kuwa laga soo dooranayo magaalooyinka hirshabelle waxa uu sheegay in xubnaha haray ee aqalka hoosena ay rajo badan ka qabaan in haweenku ay ka helaan qoondadooda hadduu eebba idmo ciidamada ammaanka ee gobolka hiiraan ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada beledweyne howlgalladaas ayaa lagu soo qabtay ilaa labaatan qof oo qaarkood lagu hayo tuhano la xiriira dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaaladaasi deegaano hoostaga wariyahayaga ibraahim maxamuud geedi oo halkaasi ku sugan ayaan taleefonka goordhoweyd kula xidhiiray waxaana wax ka weydiiyey bal howlgallada ay ciidamadu ilaa shalay ilaa xalay ilaa saaka ay ka wadeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda oo kuwa amniga ayaa waxa ay howlgallo saacadihii ugu dambeeyey ka sameeyeen qaybo ka mid a deegaano hoos yimaado ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sidoo kale qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ayaa ciidamada howlgallada ka sameeyeen kuwaas oo muhiimada u tahay sugidda amniga kadib markii muddooyinka ugu dambeeyaba koox ka tirsan al-shabaab lagu sheegay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne si dhuumahaysi ee kusoo gaaray waxaa la arkayaa ciidamada nabadgelyada oo sugaya amniga wadooyinka muhiimka ah magaalada beledweyne iyo weliba deegaano hoos yimaado sida deegaanka gambarlaabo iyo luug jeel oo kale dadka deegaankuna howlgaladan si aad ay usoo dhaweeyeen waxaana muhiimada howlgalada tahay sidii al-shabaab loogu shaqeyn lahaa dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan howlgallada ilaa hadda maxaa la aayaa oo lagu soo qabtay howlgaladan ee lagu dambeey saacadihii ugu dambeeyey laga sameeyey ee qaybo ka mid ah magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaado waxaa lagu soo qaaday dad ku dhow ee labaatan qof oo kuwaas oo baaritaano lagu sameynayo sida saraakiishu ay sheegeen sidii loo ogaan lahaa waxyaabaha ay yihiin dadkani haddii lagu helaana ay yihiin noqon doonaan kuwa markaasi maxkamada saari doono saraakiishuna waxay sheegeen in dadka shacabka ah ee looga baahan yahay inay si aada uga shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada si markaasi meesha looga saaro kooxda al-shabaab iyo waxyeelada ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka hiiraan waxaana sidaasaan kuu sheegay oo saraakiishu ay sheegeen baaritaan la samayn doono howlgalladan ay soconayaan sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ee magaalada beledweyne arrintan waxay imaanaysaa xilli ee habeen ka hor qaybo ka mid ah xaafada howlwadaag xaafada lagu magacaabo buundaweyn oo ka tirsan degmada beledweyn dil loogu geystay laba askari oo ka mid ahaa ciidamada xooga marka xalay si aada ayaa xaafadaasi howlgala looga sameeyey shalay gobol dhiciba xaafadaasi waxay ahayd mid dadku inta badanba ay ku haroodeen xaaf- xaafadooda lagu arkaya in wadooyinkaasi ciidamo nabadgelyada markaasi dadka shakshaadka markaasi ee soconaya ee qabanayay baaritaana ku sameynaya cidda markaasi la garan waayena muxuu ahay usoo gudbinayay laamaha amniga si markaasi loo sii xiro
ibraahim maxamuud geedi oo beledweyne ku sugan ayuu ahaa ibraahim aada buu u mahadsan yahay magaalada cadaado ayaan markaan eegeynaa oo maanta ay ka bilaabanayso doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo magaaladaasi hore ay uga qabs- qabsoontay doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ee matalaya gobolada galmudug waa hadda taleefonka magaaladaasi ku jirta wariyaha iyaga deeqa abukar jino deeqa may maqshaa
si al cabdishakuur waa ku maqlaa waxaad nooga warantaa bal saaka dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha ee bilaabashada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee matalaya gobolada ee galmudug ee maanta la filayo in laga soo doorto haddii ay baydmo ama doorashadoodu ay ka bilaabato ee magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee galmudug
aada waad umahadsan tahay mar kale cabdishakuur magaalada cadaado saate waxaa si aada looga dareemayaa u diyaargarowga ku aadan doorashada ee baarlamaanka aqalka hoose iyadoona guddiga ee maalnimadii shalay ee shaaca ka qaadeen in beri si rasmiya cadaado ay ka bilaabaneyso saaki ayayna bilaabaneysaa waxaana lagu wadaa in maanta si rasmiya ay u bilaabato doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee qeybta galmudug ee ka imaaneysa haatana waxaa lagu sii qulqulayaa hoolkii loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada oo ergada haatan ay kusii qulqulayaan saacadaha soo aadana waxaa lagu wadaa in si rasmiya u bilaabato waxaana sidoo kale amniga si aada u adkeynaya ciidamada booliska ee soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada midooda africa ee amisom ee kusugan cadaado way bal ka waran dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan siyaasiyiinta ergada la raba inay xildhibaanada doortaan ma dhan yihiin waa sidee jawigu
ergada maanta ay sida rasmiga u dooran doonto qaar kamida xubnaha aqalka hoose oo ay u dhan yihiin sida guddiga ay shaaciyeen iyadoona dhaqdhaqaaqyo aada u fara badan ay sameynayaan xildhibaanada u sharaxan aqalka hoose oo aada u fara badan iyadoona ergada laga doonayo inay kala saaraan xubnahaasi way ugu dambeyn bal ka waran magaalada maxaa isbedelay ergooyin badan oo kumanaana ayaa yimid xildhibaano badan oo siyaasiyiin siyaasiyiin badan oo xildhibaano doonaya jooga maxaa magaalada isbedelo laga dareemaya
magaalada waxaa aada looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo aada u fara badan ay sameynayaan siyaasiyiinta iyadoona maalin kasta ay magaalada soo gaarayaan ergo aada u fara badan oo doonayo inay doortaan xubnaha aqalka sare dhaqdhaqaaqyada aada ay u fara badan yihiin cabdishakuur oo ku aadan ololaha musharaxtinimada xubnaha aqalka hoose musharaxiinta doonaya
aada bay umahadsan tahay wariyaha iyaga deeqa abukar jino oo ku sugan magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug ayay ahayd wixii kusoo kordha doorashadaasi xubnaha aqalka sare ee maanta la filayo aqalka hoose aan idhaahda ee maanta la filayo inay ka bilaabato magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee galmudug wararka iyaga iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad ku maqli doontaan waxaana xusid mudan in maalinkii saddexaadna ay gobolada jubbaland iyo weliba gobolada dowlad goboleedka koonfur galbeed xarumahooda ee baydhabo iyo kismaayo ay ka socdaan toddobaadka soo aadanna la filayo in magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle iyana ay ka bilaabato doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ee ka imaanaya goboladaasi waa tahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka dowlad goboleedka galmudug oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in dhibaatooyin dhanka nolosha ay ka jiraan isbitaaladana deegaanada qaar caruur laga keenay ay ku sugan yihiin waxaa warbixin inooga soo diray wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo uu ku eegayo bal sida ay tahay xaaladda kuleylaha ee ka jira deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo weliba caruurtaasi ee la dhigay isbitaalka magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyadoo xilli kuleelo lagu jiro ayaa cudurka rumbiyoodka waxa uu soo ritay dad tiradooda kor u dhaafayso labaatan ruux kuwaas oo u badan caruur waxaana la jiifiyey qaar ka mid ah isbitaalada gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada dhuusamareeb doctor cabdiraxmaan berey oo ah agaasimaha isbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka warbixinayaa kiisaska lasoo gaarsiiyey ee ah cudurada jadeecada iyo sidoo kale shuban biyoodka waxa uuna sheegay in toddoba caruur ah iminka cudurka jadeecada ay la jiifaan isbitaalka sidoo kalena in ka badan cudurka shubanbiyoodka la jiifiyey islamarkaana labadii asbuuc ee lasoo dhaafay lasoo gaarsiinayay caruurtaasi isbitaalka waayahani haatanna joogo for the last two week u dambeeyey isbuucii u dambeeyey waxaa nagu soo kordhayay kaysaska ugu badan ee ah shuban acute water diarrhea ama shuban biyood kaasoo ka jiro deegaanka dhuusamareeb iyo deegaanada ku hareereysan annagoo is dhihi karno waxa keenay ugu weyn waxaa weeyaan seasonal variation ka dhacay calimatka ama cimiladii jirtay oo kala duwanaatay oo xilli roob la galay haddana roobkii istaagay kadib ilmihii janjiga isbedelkii ku imaaday cimilada awgeed ayay xanuunkaasi badanaa usoo daateen keliya shuban ma jiro waxaa kaloo jiro oo socdo hadda oo aan aragnaa maalintii afar ilaa shan kays oo dalka loo yaqaano chicken box oo ah busbus oo ku badan haatan deegaanada haatan isbitaalkan waxaa jiifa ilaa iyo toddoba ruux oo mislis ah oo hal faamil ah kuwaasoo ka yimid deegaanka loo yaqaano laasaxaadow totalka hadda ilmaha shubanka isbitaalka u jiifo oo kala duwan oo ka yimaada baadiyaha iyo deegaanka labadaba waa labaatan iyo afar ilmo oo leh herar kala duwan mislistan waa toddobo shubankuna waa labaatan dhinaca kale waxa uu ugu baaqay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka in ay ka taxadaraan si caruurta biyo nadiif ah ay u siiyaan waxa uuna sheegay in ay ku dadaalaan caafimaadkooda si aan dhibaato aysan caruurta ugu imaanin ugu dambayntii marka waxaan ku talin lahaa hooyooyinka joogo gobolka iyo dhammaan kuwa joogo baadiyaha in ilmaha la siiyo biyo nadiif ah clean water haddii xataa biyo nadiif aan helin cunuga biyaha u karkari dab ku saar waxaan kaleeton kula tali lahaa in ilmaha laga ilaaliyo inay ku saxaroodaan banaanka meel aanan suuli ahayn inaysan ilmaha ku saxaroonin waayo suulida ilmaha haddaysan ku saxaroonin banaanka lagu saxarood waxay keenayaan in saxaradaasi meeshaasi ku qalasho kadib roob yimaado biyahaasina ay ku aruuraan hal meel ugu dambayntiin biyi dadka ilmihii meesha biyo ka cabaan ama ay ku dabaashaan waa waxyabaha hadda jiro waan roobka hadda socdo wuxuu keenay waa aan isdhihi karo waxaan kaleeton kula tali lahaa gacmaraq hooyo kasto iminka cunugeeda wax siinayso ama ilmaha hadda wax la siinayo in gacmaha sifaaya iskaga dhaqaan saabuun ku dhaqaan ama dambas ku dhaqaan si jermiska ugu dirmo ugu dambayntii waxaan kaloo ku tali lahaa hooyo kasto in ilmaha laga dhaafo siinta lagu siinayo caanaha masaasada ilmaha botol waayo masaasadu waxay keentaa cudur fara badan cunuga marka caanaha lagu siiyo hooyada masaasada horma ka xirayso waa iska furan yahay tuqsi baa ku degaayo haddan kasoo dhex baxa masqushi kasoo dhex baxa soo dhammaan waxaan kula talin lahaa botoliska ilmaha wax lagu siinayo ama lagu siinayo dhalada inay tahay waxyaaba ugu badan ay ka qayb qaato cudurka ilmaha inay ku dhacaan muddooyinkii lasoo dhaafaba cudurrada shuban biyoodka ayaa jadeecada ayaa waxaa lagu arkayay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan kuwo hoos taga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
warbixin ay soo saartay qaramada midoobey waxa ay muujinaysaa in kastoo hoos ay u dhaceen weeraradii kooxaha burcadbadeedu ay u geysan jireen maraakiibta ganacsi haddana ay burcadbadeedu ay bilaabeen sanadkan in ay bartilmaameysadaan doomaha ganacsiga warbixintan oo lagu daabacay wargeeska la yidhaahdo a b wakaaladda wararka ee a b la yidhaahdo aswit press ayaa waxa ay muujinaysaa in ilaa sanadkan ay kooxaha burcadbadeedu isku dayeen weerara in ay u geystaan doomo gaaraya ilaa shan iyo toban doomood labayo toban ka mida waxay dhaceen xilli hore oo sanadkana sida warbixinta ay muujinayso burcadbadeedu waxa ay soo xoogeysteen sanadkii laba kun iyo kow iyo tobankii markaas oo weeraradoodu ay aada usoo xogeysteen laakiin sanadihii u dambeeyey guulo ayaa laga gaaray sida warbixinta ay muujinayso laakiin hadda burcadbadeedu oo warbixintu ay muujinayso in laga guulaystay haddana waxa ay sheegaysaa in ay bilaabeen bartilmaameedsiga doomaha yaryar ee ganacsiga loogu talagalay warbixintu waxay sheegaysaa in loo baahan yahay in ilaa hadda la cirib tiro sababaha keeni kara in dhalinyaradu ay ku dhiiradaan ku-biirista kooxaha burcadbadeeda ee isku dayaya in ay dhibaateeyaan doomaha iyo maraakiibta ganacsi ee isaga kala gooshaya biyaha soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah waxaana warbixintu ay sheegaysaa in ilaa hadda loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin xal looga gaarayo in burcadbadeedu ay ku dhiiradaan afduubka maraakiibta iyo doomaha ganacsi dhallinyaraduna ay ku biiraan kooxaha burcadbadeeda soomaalida ah marka loo eego tan iyo laba kun iyo kow iyo tobankii iyo waqtigan la joogo waxa ay warbixintu leedahay burcadbadeedu waa la jebiyey oo waa laga guulaystay marka loo eego wacyigelinta iyo tallaabooyinka caalamiga ah ee howlgallada ah ee lagu ciribtirayo kooxaha burcadbadeeda soomaalida ah ee isku dayaya in ay xeebaha soomaaliya ku dhibaateeyaan doomaha iyo maraakiibta ganacsi dab khasaare hantiyadeed saba ayaa waxa uu ka kacay suuq ku yaala magaalada la yidhahda nambola oo ah caasimadda saddexaad ee dalka mosambique suuqaas oo inta badan ay ku ganacsadaan soomaalida dalkaasi ku nool dadka ka agdhowaa xilliga uu dabka ka kacayay ayaa waxa ay warbaahinta qaranka u sheegeen in dabkan uu ka bilowday koronto waxaana ay sheegeen in dad aada u fara badan oo soomaali ah ay ku hanti beereen kuwaas oo boqolaal gaaraya wariye ku sugan halkaasi oo lagu magacaabo cabdullaahi kulmiye ayaa waxa uu soo sheegayaa in suuqaasi ay inta badan ku ganacsadaan soomaalida ku nool wadanka mozambique gaar ahaan magaaladaas la yidhaahdo nambola waxaana la sheegayaa in aan lagu guulaysan in si dhaqsi ah looga hortago dabkaasi saameynta ku yeeshay ganacsigii suuqa islamarkaana baabi'iyey inta badan hantidii dadkii soomaalida ahaa ee halkaasi ku ganacsanayay halkaa warkaasi uu idinka imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka markaanu eegnana wararka ka imaanaya magaalooyin ka tirsan waddanka maraykanka waxay sheegayaan in dad kumanaana ay bilaabeen barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha la doortay ee waddankaasi donald trump dadku waxay sheegeen in ay kasoo horjeedaan falalkii ama hadaladii guracanaa ee madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu ka hadlay markii uu ahaa musharaxa dadka banaanbaxaya waxaa la sheegayaa in ay u badan yihiin dadka soo galootiga ah iyo dadkii kasoo horjeeday hadaladii ee la xiriira arrimaha islaam naceebka ah ee uu muujiyey donald trump madaxweynaha la doortay ee waddankaasi maraykanka markii uu ahaa murashaxa inkastoo madaxweynaha maraykanka donald trump ee shalay la doortay uu sheegay in uu noqon doono madaxweyne guud ahaan dadka maraykanka haddana magaalooyin badan oo waddankaasi waxaawaxaa ka soconaya banaanbaxyo ay dadka ku diidan yihiin gaar ahaan hadaladii uu isticmaalay intii uu ahaa murashaxa madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump waxaana hadaladaasi ka mid ahaa in la xiri doono xuduudda u dhexeysa maraykanka iyo weliba waddanka mexico halkaasoo dad badan oo soo galooti ah ay kasoo galaan waxa kale uu ballan qaaday donald trump in dad ka badan toban milyan oo qof oo si sharci darro ah ku jooga waddanka maraykanka sida uu sheegay in dib loogu celin doono halkii ay ka imaadeen dadka hadda banaanbaxaya ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maraykanka ee la doortay loo baahan yahay in wax badan uu ka bedelo go-aamadii uu soo jeediyey xilligii uu ahaa murashaxa madaxweynaha waddankaasi donald trump madaxweynaha afartan iyo shanaad ee la doortay ee dalka maraykanka waxa uu tartan adag kala kulmay haweeneydii ahayd xogihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka miss henry clinton iyadoo ay heshay laba boqol iyo shan iyo sideed iyo toban cod oo ka mid ahaa codadkii la tiriyey halka donald trumpna uu helay laba boqol siddeetan iyo sideed cod taasoo ka dhigtay in uu noqdo madaxweynihii afartan iyo shanaad ee dalka maraykanka waxa uu ahaa maalqabeen caanka ah waddankaasi waxaa kaloo lagu xasuustaa yelidda filimada iyo sidoo kale soo saaridda barnaamijyo ka baxayay t v ye ka tirsan t v ye ka howlgala waddanka maraykanka donald trump afartan sano ee soo socota ayuu waddankaasi hogaamin doonaa inkastoo dadka kasoo horjeeda ay ku dhaleecinayaan hadaladii iyo weliba ballanqaadyadii uu sameeyey intii uu ahaa murashaxa oo ahaa kuwo kasoo horjeeday dadka soo galowga ah iyo weliba kuwa uu kaga hadlay arrimaha la dagaalanka ee islaamiyiinta iyo waxa loogu yeero argagixisada warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta cidda useega waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net anigoo cabdishakuur axmed ayaa idiin soo jeedinayay faad cabdigaasna wuu farsameynaya nabadgelyo